bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warka duurnimo aad ka dhegaysanaysaan radio jowhar qodobada aad ku dhegaysan doontaan maanta oo jimaca waxaa ka mid ah duqa magaalada muqdisho oo kulan la qaatay haweenka soomaaliyeed etoobiya oo shaacisay in loo oggolaaday howlgalka awson wasiirka gaashaadhigga soomaaliya cabdiqaadir maxamed nurjaamac soomaali oo dib u egeysaa go-aankii ka dhanka ah ciidanka etoobiya puntland oo dibadda u qaaday askar ku dhaawactay weerarkii daacish warka dibaddana waxa aad ku dhegaysan doontaan israa'iil oo duqaysay fariisamaha ciidamada suuriya ee koonfurta xalab qodobadaasi wuxuu ku soo kordhaa ayaad warka ku dhegaysan doontaan hadduu eebeenoo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka kuwada ugu door karoon markan waxaad kusoo dhawaataan warkiyo faahfaahsan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir ayaa kulan talawadaag ah la qaatay qaar ka mid ah haweenka soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda si uu ugu dhagaysto talooyinkooda ku aadan horumarinta magaalada muqdisho kulankani oo ka dhacay aqalka dowladda hoose ee xamar ayaa waxa uu gudoomiyey amiir mid la mid ah u dhageystay haweenkii uu kulanka la qaatay iyagoo oo ka hadlay dadargelinta horumarinta caasimadda gaar ahaan sugidda amniga nadaafadda iyo caafimaadka waxbarashada dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha shaqo abuurka doorka haweenka ee ka qaybgalka hoggaanka hirgelin doorashooyinka iyo la dagaalanka maandooriyaha iyo ilaalinta bilacda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir ayaa tilmaamay in haweenka soomaaliyeed ay tiir adag u yihiin dowladnimada nabadda iyo horumarinta bulshada isagoo intaa kadib sheegay in talooyinka ay soo jeediyeen haweenka uu ku biirin doono qorshaha siyaasadiisa maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed amiir oo arrimahaasi ka hadlayna wuxuu yidhi
weli kuwa fiican oo wax noqon karoo hoggaan samayn karaa jira wiilashiinna ha ka niya jabine gadaasha ka istaaga marka ogaada horta qiimaha nolosha aad ku leedihiin waa midaan la soo koobi karin idinku is ogaada inaad tihiin dadka wax bedeli kara bulshada idinkaa bedeli kara bulshada idinkaa ka dhigi kara ragga idinkaa hoggaamin kara oo u sheegi kara wax badan waxyaabo badanaa laga hadlay marka haddaan u noqdo waxaa laga hadlay transportationka magaalada transportationkeedu ama gaadiidkeedu waa dhib badan yahay because waddooyin ma laha waddooyinka qaar waa xiran yihiin ogaada layskama samaynina taa laftigeeda duruufaha keenaya ha loo garaabo anigu saddex qodob baa ii muhiima horena waan u sheegay waa nadaafadda waayo nadaafadda marka la sameeya nadaafaddu meel marto caafimaadkaa noo fiicnaanayo gabadha walaashaya dhakhtaradda waxay sheegaysay oo dhan oo dhibaato ah nadaafad darriday ka timaadaan dhinaca kale aan runta isu sheegnay soomaalida nadaafadda waana laga badiya hadda ogaada waxaan arkay hadda hoteellada qaar gabdho keenyaana markay ka shaqaynayaan maantao dhan waxay wadataa geed wax lagu nadiifinayo soomaaliguna ma kala jecla bal aan horta hoos isu fiirinno yas jidadka waa laga shaqeeya wax badan baa laga qabtaa gabdhahana ka qabta qalabkii lagu shaqaynaya lama haysto wakti adagaa la shaqeeya xataa waxaa la ii sheegaa haddeeran maqlaya ereyada ka maqlaya mushaarooyin inaanay qaadan waa ku dadaali doonaa in xaqooda ay helaan maadaama xaqeenna ka badan ayna siiyeen marka la kulanka gabdhaha macno weynu ii leeyahay waxaan rabaa inaan idinku tashado waxa aan wanaajinaya oo waxaan wada leennahay laakiin waxaan rabaa inaan idinku tashado oo aad dhinacayga istaagtaan nadaafadda iyo caafimaadka iyo ammaanka iyo doorashooyinka laydinkagama maarmo waxaan rabaa nadaafadda nadaafaddu waa khasab cid laga baraya ma jirto ganaaxyada waa soo rogaynaa nadaafaddu waa khasab haddaadan gurigaaga hortiisa nadiifin oo goobtaada aadan nadiifin waa kugu qabsanaynaa nadaafaddu waa qasab baryo maaha saa darteed marka qof waliba ha ku tashado in goobtiisa loogu imaan doono gobolku wuu dadaalaa iskuulla waxaa jira badan oo annagu aan fangarayn oo gobolku lacagtiisa bixiyo fria waxaan rabaa waxbarashada gobolka inay gaartay waxbarashadeena inaan annagu la baxno free ay noqoto qof waliba cunug waliba oo jira in wax la bari karo inuu wax baran karo ayaan rabnaa waa gaaraynaa laakiin ogow waa taakulo iyo tallaabo isku xigxigta marka waxaan rabaa caawa waxaan idinkugu yeeray inaan gacan idin weydiisto nadaafadda ammaanka iyo doorashooyinka inaad igala shaqaysaan hooyooyinow ma ballan qaadeen hadda ogaada dad muslimiin ahaa tihiin waa bayca ogaada dad muslimiin marka insha allahu anna waxaad iga taqaanaan hogaamin cadaalad ku dhisan gabdhaha in loo cadaalad fadho midda kale anu mid baan aaminsanahay ragga waxaa uma maqayaan u malaynaya idin keliya inaad maqashaanan rabaan oo ragga iska dhagaha faraha gashadaane gabdhuhu waa looyal markay kula shaqaynayaan waa daacad kuma jaalanji garaynayso waxaad u dirsatidna way ka soo baxaysaa raggu waxoogaa yar markuu wax isbedel kula soo simo waa ku jaalanji garaynayaa kursigaaguu rabaa marka waxoogaa yar baan ka durki doonaa raggoo gabdhaha u durki doonaa soo dhowaada aad baan ugu faraxsanahay bal wakhtiga yara laydiin qabtay oo aad noogu timaadeenna waan idinkaga mahadnaqayaa waxaan ilaahay ka baryayaa hooyo kasta caafimaad buuxa inuu siiyo midda naga xanuunsan midda naga dhiban inuu ilaahay caafimaad siiyo dhakhaatiirteennana waxaan ka u baryaynaa in ilaahay talada habboon waafajiyo wiilasha marka ciidamada ah ee qorraxda taagan waa waxa halkaan aan ku joogno ogaada u duceeya kaalmeeya biyaha siiya caanaha siiya waxaad awoodaa iyagaan halkan ku joognaa halkan saacaddan ten o'clock caawa afar saaca habeennimo halkan waxaan ku joognaa wiil baa qorraxda taagan oo ilaa saaka taagnaa lagana yaabo inuusan soo quraacan hadda ogow reerkiisii ilmihiisii ma jiro haddana uma naxariisano uma naxno waa askariyo waa xasaan leena waa wiilasheennii fadlan ciidamada ha loo naxariisto ha la kaalmeeyo ha loo duceeyo waxaan idinku salaamayaa islaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
wafdi heer sare ah oo ka socda dowladda etoobiya oo ay hogaaminayso wasiir gaashaandhigga caash muuc ayaa booqasho shaqo rasmi ah ku yimid dalka soomaaliya wafdiga ayaa intaa ay ku guda jireen booqashada waxa ay wadahadalo midho dhal ah la yeesheen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuuna shir guddoomiyey dhambaal kaga yimid ra-iisul wasaare abiy axmed sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka etoobiya wadahadala wadahadalkaasi ayaa dib loo xaqiijiyey sida ay uga go-an tahay labada dal in ay ka wada shaqeeyaan xaqiijinta nabad iyo xasiloonida soomaaliya iyo gobolka labada dal waxaay ku heshiiyeen inay iska kaashadaan howlgalka awsom iyo xoojinta xiriirka labada dal waxaa kaloo ay isku afgarteen in kor loo qaado booqashooyinkii iyo wadahadalkii la isweedaarsanayo iyadoo la filayo in madaxda sarsare ee soomaaliya dhowaan tagaan adis ababa ayaa lagu yiri warka ay soo saartay etoobiya wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuuro ayaa muujiyey siduu ugu mahad celinayo nafurnimada ciidamada difaaca etoobiya iyo ka qayb qaadashada xaqiijinta nabadda soomaaliyeed hadalkeeda wasiirka gaashaandhigga etoobiya injineer caashe maxamed ayaa ku nuxnuusatay siday etoobiya uga go-an tahay ka qayb qaadashada nabadda iyo xasiloonida soomaaliya waxa ay sidoo kale carabka ku dhifatay in la dagaalanka al-shabaab ay tahay qeybta ugu muhiimsan ee iskaashiga labada dal soomaaliya ayaa ka fiirsanaysa inay ka laabato go-aankeedii ah in ciidamada etoobiya laga saaro ciidamo caalami ah oo dagaal kula jira islaamiyiinta kasoo horjeeda taasoo muujinaysa in la qaboojinayo xiisada u dhexeysa labada dal wasiirka difaaca etoobiya caashi maxamed muuse ayaa khamiistii shalata booqasho ku timid magaalada muqdisho ayadoo kala hadashay qeybaha kala duwan ee madaxda dalka ka armisa bishila soo dhaafay turkiga ayaa heshiiska ku dhex dhigay labada dal magaalada ankaraag kaasoo ugu galxaarayay in etoobiya dibba ugu mid noqoto howlgalka taageerada iyo xasilinta midooda afrika ee caamso marka la eego in arrimaha la isku hayo soomaaliya waxay dir u tahay inay dib u eegto ka mid noqoshada ciidanka difaaca qaranka etoobiya ee howlgalka amsom ee soo socda ayuu yidhi dhaawacyadii cuslaa ee ciidanka puntland ayaa waxaa loo qaday dalka dibadiisa iyadoo diyaarad khaasa loo keenayo waxaa shalay laga duuliyay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada boosaaso askartan la qaaday ayaa qayb ka ah ciidankii puntland ee ka hortegayay kooxdii ajaaniibka ahayd ee ka tirsaneed daacish kuwaasoo maalmo ka hor soo weeraray saldhigooda gobolka badhay raggaralaaye ay ajnibta waxay wada ahaayeen kuwa labada baadigoobaya oo ay ka kala yimaadeen meelo badan puntland ay kasoo galeen si dhuumaaleysi ah sida ay sheegayaan saraakiisha maamulkaasi puntland guddiga taakulanta daryeelka caafimaadka ee howlgalka ciribtirka sida ay ku sheegeen al-shabaab oo fulinaya ama markii madaxweynaha dowladda puntland ay si wanaagsan u maareeyey u ambabixiyey dhawaacyadii u baahda dhakhtar dibadda ah oo maanta laga dhoofiyey boosaaso waxaa sagootiyey ciidanka guddiga taakulanta ciidanka agaasima hay-adda b m b f iyo saraakiisha madaxtooyada talaabada maamulka puntland uu dibidda ugu qaada dhaawacyada daran ayaa waxay dhiirigelin u tahay ciidamada ka qayb qaadanaya howlgalka la dagaalanka ee ku dhaawacmay puntland halkaad naga dhegeysanaysaana waa radio jor markana warka dibadda duqeymaha cirka ah ee israa'iil ayaa habeenkii khamiista lala beegsaday fariisamo ciidamada suuriya ay ku leeyihiin koonfurta xalab sida ay sheegtay kooxda la socodka xuquuqda aadanaha suuriya halka dadka deegaanka ay sheegeen in ay maqlayn qaraxi waaweyn oo halkaasi ka dhexaya kormeerayaasha ayaa sheegaya in ay maqleen dhawaaqa ugu yaraan toddoba qarax oo waaweyn oo ka dhashay ciidamada cirka ee israa'iil oo beegsaday shabakadaha difaaci ee deegaanka al-safiire ee koonfurta xalab iyo cilmibaarayaal kuwaas oo ah goobo ay leeyihiin ciidamada suuriya oo laga xukumo halkaasi israa'iil ayaa boqolaal duqeymo ah ku qaaday saldhigyadii milatariga suuriya kadib markii kooxo hubaysan oo ay hogaaminayso xaya tahriir al-shaam ay xukunka ka tuureen asad sideedii disembar israa'iil ayaa qiil ugu dhigtay duulaankaasi iyadoo sheegtay inay doonayso inay ka hortagto in xarumaha iyo hubabka ay ku dhacaan gacmaha cadowga akhyaartan dhegeysanaysa warkii duurnimo halkaas ayaan kusoo gabagabeynaya warka waxaa idin aqrinaya anugu cabdiqaadir ah farsamada wuxuu ahaa al-ustaad cabdiqaadir maxamed yuusuf balaab waxaa soo saaray calika bin calika intaan warkan mid la midka kulmayno waxaan ugu dhaafeenaa sidaas iyo ammaano allah